laba sano ayaa kasoo wareegatay xilligii madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo loo doortay inuu dalka hogaamiyo siddeedii februari sanadkii labadii kun toddobiiyo tobankii kadib waxaan warbixintan ku eegi doonaa ballanqaadyadii xilligii doorashada uu ka horjeediyey xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya lixdii februari madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka horjeedinayay xildhibaanada golaha shacabka waxyaabihii uu ballanqaaday waxaa ka mid ahaa inaysan sii xirnaa doonin wadooyinka magaalada muqdisho isla markaasina uu gacan bira ku qaban doono ammaanka caasimadda taasi beddelkeeda haddii la waayo madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay haddii uu arrintaasi ku fashilmo in uu dhex fadhiisan doono islamarkaasina gadaala uu ka raaci doono gawaarida ciidamada amisom ku sugan magaalada muqdisho jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xihan waxaa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waaweyneyd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanaynaa laakiin iskuma keeni kartid adoo dagaal ku jira adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xihan yihiin dadkaad u baahnayd arrinta ugu muhiimsan waxay tahay
maxaa ka hirgalay ballanqaadyadii uu shacabka u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen in la furayo guud ahaan wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho isagoona sheegay in shacabka soomaaliyeed si nabad ah ay u mushaaxi doonaan magaalada muqdisho su'aalahaasi iyo qaar kale oo badan waxaa ka jawaabaya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ballamo badan shacabka uu qaaday awgeed ayay sidii shacabka kalsoonida u qabtay uu qabi lahayd waxaana ka mid ah markii loolanka ugu jiro wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo labada jidadka xiran iyo wadooyinka xiran waa furaya allahuma mustacaan danaha bulshada soomaaliyeed ayaan qabanayaa intiiba lagama hayo waayo wadooyinka intii furneed iyo maahane intii xirana hadda badan waayo intii furneed ayaa xiritaan loogu sii daray ballanqaadyadii uu xilligaasi jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka mid ahaa in si fudud uu gacanta ugu qaban doono ammaanka magaalada muqdisho isagoo tusaale u soo qaatay qofkii soo sheega qaraxyada ay maleegayaan ururka al-shabaab in la sii doono adduun lacageed oo dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah islamarkaasina qofku haddii uu nafsadiisa u boqo dowladdu ay u dhoofin doonto dalka dibaddiisa sidaasi si la mid a madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la dhiso guryaha ururka al-shabaab ee qaraxyada ku burburiyaan isagoona sheegay dabaqyada ay al-shabaab qaraxyada ku weeraraan oo dhibaatada ay soo gaarto inuu isagu dhisi doono maadaama dalka uu mas-uulka yahay
hal milyan oo dolar ishiin meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya boqol kun oo dolar in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro dowladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u fasilitid garayno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa annagaa ka mas-uula annagaa ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhaw siino
abriil shanteedii sannadii labadii kun toddobiiyo tobankii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo xiran tuutaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa khudbad u jeediyey ciidamo ka tirsan dowladda oo tababar loo soo xiray isagoona ciidamada ugu baaqay inay markaasi ka qayb qaataan sidii ururka al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka saraakiisha hogaaminaysay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo xilligaasi madaxweynaha uu la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay u tafaxaytaan dagaal ka dhana ururka al-shabaab oo guud ahaan dalka looga saarayo waxaan u cilaamay ummadda soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu ilaah yidhaahdo xaqah bacdamaa aan xaq ku soconno ilaahay inuu nala jiri doono insha allah maxaa yeelay annagu waxaa naga go'an in ummadda soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqayno iyo horumarkeeda si qof walba uu dee nolol fiican u helo yaa naga go'an waxaa qaybaha kala duwan maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadaynta runtii magaalada muqdisho kow iyo guud ahaan gobolada dalka ay qayb weyn ka qaata
sanad kadib bishii abril labiiyo tobankeedii sannadii labadii kun sideed iyo tobankii xilli uu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ka qaybgelayay konton iyo saddex guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii ciidamada booliiska soomaaliya waxa uu mar kale ku dhawaaqay in markaasi ciidanka dowladda ay u tafaxaytaan dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab oo guud ahaan mar kale dalka looga saarayo
shacabka soomaaliyeed hadalkayga kusoo gabagabeeyey inay u diyaargaroobaan dagaalkan waa soconaya laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan kusoo afjawno inay garab istaagaan ciidankooda dalka sida yaan ku adkaynaya shacabka soomaaliyeed waxaan ku adkaynayaa miidiya idaacadaha wax ku adkaynaya dalku wuxuu ku jiraa dibaxoreen inay gacan ka siiyaan inay niyadda u dhisaan ciidanka qalabka sida inay gacaniyadu dhisaan maxaa yeelay haddaysan ogaan ciidanka qalabka sida in la daba taagan yahay in loo heysaayo in la taageeraayo in gabayo loo tirinaayo in gacan buuxda laga siinaayo hawsha adag ay ku jiraan ay u qubaayaan dhiiggooda ay u dhimanayaan laba sano kadib madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya laba mar ayuu cilaamiyey dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab oo guud ahaan dalka looga saarayo al-shabaab ayaa waxa ay qabsadeen deegaano cusub oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya marka laga reebo degmada marko oo ay gacanta ku hayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sanadkii labadii kun saddex iyo tobankii oo markaasi dalka uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in dowladdiisii degmada marka ururka al-shabaab ee iyadu ka saartay xilligii doorashada ballanqaadyadii uu ballanqaaday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxaa dowladda u qabsoomay maxaase ka hirgelin xildhibaan hore ayaa waxa uu markaasi ka hadlayaa waxyaabaha u suurtagalay dowladda federaalk soomaaliya
dowladda waxaa laga dhaxlay intaa laga rabay madaxweynaha ballanqaadkiisii aada u fara badnaa dalkii in la kala geeyo in la kala irbeeyo shacabkii la iska hor keeno maamuladii disnaa iyo federalismkii lala dagaalamo marka anigu ma oran karo madaxweynuhu ama dowladda maanta dhisan tilaabo horumarhay waxbay qaaday tilaabo hadday qaadi lahayd maantay asarka geesa madaxtooyada maanta lama xidheen qaraxyada iyo dhibaatada waa u jeedaan marka laba sano oo khasaartay bay madaxwe dowladda soomaaliya ay ku noqotay shacabka soomaaliyana waa ogyahay inaan maanta idhaahdo been aan sheego dowladdu waxay qabato madaxweynuhu waxbay ku guulaystaa idhahdana naftaydana been baan u sheegay shacabka soomaaliyeedna been baan u sheegay marka taas waa in wax walba ogaadaa marka laga soo tago ballanqaadyadii uu soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka mid ahayd in ammaanka magaalada muqdisho ay muhiim tahay in gacanta lagu qabto ayaa ururka al-shabaab waxa ay dileen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya magaalada muqdishona amnigeedu waxa uu noqday mid faraha ka sii baxay laba sano oo u harsan dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaan waxaan la ogeyn waxyaabaha ay qaban doonto